Waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo dawooyinka beeraha ee suuqyada magaalada Beledweyne. Dawooyinkan ay sare u kaca ku yimid ayaa waxaa ka mid ah cagaarisada cayayaanka, dilaha iyo koonkorka, waxaana sababay dawooyinkan oo kasii go'aya suuqyada isla markaana waxaa batay baahiyaha loo qabo. Qaar ka mid ah ganacsatada ayaa ka warbixisay sare u kacan ku yimid qiimaha dawooyinka.
Daawooyinka waxay u badan yihiin saddex nooc: insecticide cayayaan dilaha, nutrition nafaqada, iyo fungus oo cayaaryaamada. Saddexdaas oo daawo ugu badan. Ee horta waxa badan aad u iibsado waa beeraleyda ee khaasatan dadka Hiiraan joogo. Ee qayb kalena oo Jumlana waxay ku baxdaa dhankaas iyo Qallaaf iyo Toobi Basaleyda. Laakiin hadda waxa ugu badan oo socda waa khudaareyda oo magaalada ku dhaqan iyo magaalada caasi oo micnaa nawaaxigeeda waxa u dhow ku jiraan. Ee waxaana ka mid ah daawooyin badan sababtoo ah daawooyinka go'aya iyo daawooyinka tayadooda sareyso badanaa iyuu ay dhamaadaan. Wixii yaalan qiimahoodana waxa waa qiimihii hore oo kule masii ahaan doonaan waa kasii kacayin. Ee waxaa ka mid ah daawada shootar oo kale ee waa daawooyinka ugu fiican oo hadda la qaato oo sanadkan oo ay nooc cayayaan dilaayo. Marka qiimihii hore lagu bixi jiray waa toddoba dollar hadda waxaa lagu bixinayaa toban dollar right now hadda la joogo. Ee daawooyinka kala go'an waxaa ka mid ah funguska ayadana awal waxaa lagu bixi jiray lix dollar laakiin hadda way go'an tahay toddoba dollar lagu bixinayaa. Ee ay nooc ma dhow daawooyinka aad u badan sida hadda waxaa go'an daawo kale la hayo oo green killer caws dilah oo beerta mufti ah way go'an tahay. Waxaa lagu bixinayaa shan dollar oo jumlada tafaariiq af. Marka ee daawada kala go'an waa caws dilah oo basasha ayadana waxaa la ox green. Ee qiimaha lagu bixin waa toban dollar litirkeeda wayna go'an tahay. Marka waxyaabaha go'an dadka qaarna qiimihii hore oo kule lama gadaa qiimo kale oo gudbana la gadaa.
Dhinaca kale dadka tacbatada ah ee ku nool magaalada Beledweyne ayaa sheegay in ay caqabad ku tahay sare u kacan ku yimid dawooyinka isla markaana ay dhibaato kala kulmaan tacabka beeraha.
Magacayda waa Zakariya Cilmi Xasan kana mid ah beeraleyda ee magaalada Beledweyne. Ee horta beeraley haddii aynu nahay beeraleyda ee caqabado badan ayaan la kulanaa oo dhibaatooyin badan ayaa na saameeyo ha noqdaan fatahaadaha ha noqdaan sare u kac ku yimaado daawooyinka beeraha marka ee hadda horta beeraha inta badan waxaa naga gooyaa soo fatahada webiga shabeelle oo naga saameeya beeraha bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin Ee, walaal annaga beeraha inta badan dalaga ka soo baxa waxaa kala biyaha webiga ay leeyihiin xanuuno xanuunadaasna beerta ayay ku reebtaa beertana daway u baahan tahay dawadana sidaas ayay sare u kac ku samaysay Ee, sunta oo marka hore ahayd sunta hadda abuurka lagu barbaariyo xilliga barbaarka la isticmaalo afar iyo bar shan dollar ayay ahayd hadda sideed dollar iyo waxay maraysaa sideed dollar iyo bar iyo sagaal dollar hoos u dhac dawana waa imaan doonaa kulley haddii sidaa ay wax u socdaan iidaaba dawada meel lagu shubo la weyn doonaa oo biyahan soo laalaabtay